guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta somalilan ayaa maanta si rasmi ah ugu gudbiyey guddiga doorashooyinka liiska ururada siyaasadda ee u gudbay tartanka doorashada kuwaasi oo dhan toban urur iyo saddex xisbi oo hadda jira warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somalilan oo maanta shir jiraahid ku qabtay xafiiskooda magaalada hargeysa waxaa markii ugu horreysay ay si rasmiya daboolka uga qaadeen toban urur siyaasadeed iyo saddexdii xisbi ee hore u jiray saddex iyo tobankaasi oo liis ku wada jira oo ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka ee somalilan kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin tobanka urur siyaasadeed ee u gudbay inay ka qayb galaan tartanka doorashooyinka ururada iyo asxaabta taasi oo ay qaban doonaan guddiga doorashooyinka ee somalilan sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda siciid maxamed cilmi siraadle waxaan halkan idinku soo gudbinayaa maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii noofembar laba kun iyo labaiyo labaatan qaraar go-aan ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka oo ku saabsan soo gudbinta liiska ururada iyo axsaabta buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka doorashada saddexda xisbi qaran markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sagaalaad fakhradiisa koowaad iyo fakhradiisa labaad iyo isla dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka labiyo labaatanaad fakhradiisa labaad markaan aragnay xeerka diiwaangelinta ururada siyaasadda xeer lamber fourteen laba kun iyo koob iyo toban qodobkiisa afaraad fakradiisa saddexaad xarafkeeda ja oo jidaynaya muddada liisanka ee xisbi qaran waa toban sano oo ka bilaabanta taariikhda liisanka la siiyey markaan aragnay in muddada dhaqangalka liisanka saddexda xisbi qaran ee kulmiye ocid iyo waddani ee maanta jira ku dhammaanayso lix iyo labaatanka disembar laba kun iyo labaiyo labaatan guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan siciid siraadleh ayaa halhal u sheegay liiska saddex iyo tobanka ah oo ay ku jiraan saddexda xisbi qaran ee hadda jira annagoo tixgelinayna waajibaadka xilka iyo awoodaha uu guddiga siiyey xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta axsaabta qaranku xeer lamber afar iyo toban laba kun iyo koob iyo toban waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii noofembar laba kun iyo labaiyo labaatan halkan si rasmi ah idinku soo gudbinaynaa liiska ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka tartanka doorashada axsaabta qaranka ee komishanka doorashooyinka qaranku u qaban doono doorashada axsaabta qaranka kow barwaaqo laba hillaac saddex horseed afar kaah shan kulmiye lix mideeye toddoba ogaal siddeed rajo sagaal shacabka toban talowadaag koob iyo toban ucid labiyo toban waa beri iyo saddex iyo toban wadani khadar maxamed cakule v o a hargeysa